bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii laba boqol iyo sagaaliyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa darsigii saddexaad ee asifaatu walakhlaaq labadii dersi hore waxaan uga soo hadalay oon kuna soo gabagabaynay sifaadkii ama tilmaamihii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu ilaahay ku abuuray ee quruxda badnaa darsigana waxaan ku eegaynaa xaggii akhlaaqdiisi kamaalu nafsi dhammaystir ay kaamil noqotay naftiisu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wamakaarim lakhlaaqi iyo akhlaaqdiisa oo ilaahay karaameeyo oo uu siiyey akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo si ugu wanaagsanaa ee qof bani aadama la siiyo wuxuu ka bilaabay waxyaabaha ilaahay uu siiyey si uu dadka ula hadli jiray maxaa jira haddii akhlaaqda waxaa ugu horeeya dadka saaad ula hadlayso haddaad si xun ula hadasho akhlaaq ma lidiin dadka ma heshiinaysaan kaana wuxuu aha nabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama yomtaazu kii la gaar ah oo dadka kagala gaar ah bifasaaxati lisaani aftahanimo bifasaaxati lisaani aftahannimo iska dheh wa balaaqati alqowli iyo hadalkiisa oo qoto dheer aftahanimadii unbay isku dhow yihiin wa kaana uu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam min daalika arrintaas oo xagga fasaaxada ah iyo aftahanimada bilmaxalli meel ayuu ku sugnaa meeshii al afdali ee ugu fadliga badnayd ee ugu sarraysay yacni ma jirin ruux ilaahay abuuray oo rasuulkeena ka fasaaxo badnaay ma jirin walmowdici meel ayuu ku sugnaa makaan alladii meeshaasoo laa yujhalu aysan ahayn meel aan la garan waayeynin meesha uu ku sugnaa meel jaahil laga yahay ma ahayn ilaahay muxuu siiyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam salaamatu tabcin dabcigiisa oo fayow fayow wa nasaacati lafdin iyo hadalkiisa oo cadcad wa jasaalati qowlin iyo hadalkiisa oo fasiix ah jasaaladuna waa fasaaxadii uune wa saxatu macaanin iyo ereyada uu leeyahay oo micnaheedu uu yahay macno sax ah wa qilati takallufin iyo iska raaraadin la-aan dad baa fasaaxada iyo aftahanimada iska raaraadiya isagoo iskama raaraadin jirin uutiya waxaa la siiyey oo xagga alle laga siiyey jawaamiculkalim hadallo gaaban oo macno weyn xambaarsan saasaa lagu macneeyaa ay tahay jawaamiculkalim haddaad maqasho erayo gaagaaban oo kookooban oo macno badan xambaarsan macno waaweyn xambaarsan wa khusa waxaa lagu gaar yeelay bibada-ay ilxikami xikmooyinka kuwooda qiimaha iyo qaayaha badan ayaa lagu gaar yeelay wa cullima waxaa la baray alsinatu lcarabi carabta luqadaheeda kala duwan lahajaadkeeda kala duwanna ilaahay wuu baray nabiga sala allahu calayhi wasalam yukhaatibu wuxuu kula hadlayay kulla qabiilatin qabiil kasta oo yimaado bilisaaniha luqadeeda hadday si gaara u yara hadasho sidaa gaarka ayuu kula hadli jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa yuxaawiruhaa wuxuu kula sheekaysan jiray uu kula doodi jiray biluqatiha luqadeeda ijtamacad lahu rasuulka waxaa uu kulansaday oo u kulansadmay waxaa u kulantay lahu isaga quwatu caaridati albaadiya baadiyaha luqa baadiyaha dadka miyiga jooga luqadooda xooggeeda iyo cadcadaanteeda dad- nin- dadka reemeygihi waxba ma qariyaane si cad bay wax walba u sheegaan marka dhinacaas nabigu miyi buu kusoo noolaa waa lagu soo anqariyey meesha lagu soo nuujiyey reer bani sacad marka halkaas wuxuu ka- wuxuu kasoo bartuluqadii baadiyaha iyo cadcadaanteedii iyo wajazaalataha fasaaxadeedii markii dambena reemagaal buu noqday reemagaal buu ahaa maka iyo madiina iyo weligii ku kala noolaa labada magaalo waxaa kaloo loo kulmeeyey wanasaacatu alfaadi alxaadira reemagaalka lu- luqadooda iyo alfaadooda lafdiyada waxa lagu dhawaaqo erayada lagu dhawaaqo erayadii cadcaddaa ee naasica ahaa iyo wa rawnaqi kalaamiha iyo magaalada iyo xaadirka ah dadka magaalada ee reer magaalka ah hadalkooda hadalkaa quruxdiis rawnaqna waa quruxda intaasoo lagu sii wada daray ila ta'yiidi ilaahi xoojintii alla subxaanahu wa tacaala uu ku xoojiyey qur-aanka alladii kaasoo madaduhu ka waraabinayey na waa alwaxyu waxyiga ah marka kaas waxaa weeye qodobka koobaad marka laga hadlayo sifaadka nabiga iyo akhlaaqdiisa waa xagga luqada maxaa jira luqo unbaa ama dad isku dirta ama dad heshiisiisa sida uu qofku u hadlayo siduu qofku u hadlayo marka sida ugu fiican ayuu u hadli jiray ee ugu fasiixsan ee ugu aftahansan ee dadna loogu qanciyo ee maaragtay raallina looga dhigo raallina waxa weeyaan waa caatifada qofka ayaad ku kasbanaysaa qancintana maskaxdiisa ayaad qan- ayaad helaysaa marka waa waxay gaaladu hadda yidhaahdaan to win the heart and minds of the people sidii dadka qalbigooda iyo maskaxdooda loo kasban lahaa waxaa lagu kasbanayaa hadal macaan iyo qancin kii dood qabana in laga in laga dood badiyo oo la qanciyo ka kalena caadifadiisa in lala hadlo oo caadifadiisa la kasbado kaas marka waa qodobkii koobaad oo xagga luqada iyo fasaaxada ku saabsanaa ta kale waa dulqaadka wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam alxilmu dulqaad walixtimaalu iyo u adkaysi loo adkaysto dadka wixii oo xumaan ay ku- kugu yidhaahdaan walcafu iyo in la isaga cafiyaba cinda almaqdirati adigu awood u leh qofku xumeeyey ood ka aargoosan karto ood iska cafido wasabri iyo in loo adkaysto oo loo sabro cala almakaarihi dhibaatooyinka intaasoo dhani waxay ahaayeen sifaatun tilmaamo ayay ahaayeenoo addabahu allaahu alla rasuulkeenna uu ku barbaariyey bihaa rasuulkeenna uu ku barbaariyey allah subxaanahu wa tacaala wa kullu xaliimin nin dulqaad badan oo dhan qad curifat minhu waxaa lagu arkay zallatun simbiraxo maalin uu simbiraxday wa xufidad canhu waxaa laga xifdiyey oo laga reebay hafatun meelka dhac maalin ah walaakinahu hase atee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam lam yazid uma kordhinin maca kahrati aladaa dhibkii loo geystay isagoo aad iyo aad u badnaa ilaa sabran sabir iyo adkaysi maahane wa calaa israafi aljaahili midka jaahilka ah een edebta lahayn xadgudubkiisuna uma kordhin ilaa xilman dulqaad maahane maalintii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu hantidii ugu badan dadka u qaybiyey waa isagii mid dhahaya ku dhahaya ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma aha qaybtani mid ee, cadaalad wax loo qaybiyey maaha muxuu ku jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam raxima allahu akhi muusa faqad uudiya akthara min dalika fasabar umbun marka kuwaan edabta lahayni markay si xun ula dhaqmaan arrintaasi waxay u kordhin jirtay uun dulqaad wa qaalat caaisha waxay tidhi maa khuyira lama dooransiin rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bayna amrayni la- laba arrimood laba arrimood lama dooransiinin yacni duruufi ma keenin inuu laba kala doorto ilaa taasi hadday dhacdo ikhtaara wuxuu dooran jiray aysarahumaa midda fudud maa lam yakun ithman hadduuskaasi ahayn wax dembi ah fain kaana hadduu yahay ithman dembi hadduu yahay kaana wuxua rasuulku abcad annaasi dadka ka ugu fogaanta badan canhu waxaa dembiga ah waman taqama rasuulku ma argoosanin linafsihi naftiisa weligii qof isaga xumeeye kama argoosanin inta ruuxa isku dayday inay disho uu iska cafiyey ruux uu maaragtay ka argoosay ma jiro waan soo aragnay ilaa an tuntahaka in meel looga dhaco xurmatullaahi ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey in maaragtay la sameeyo maahno xurmada ilaahay in meel looga dhaco maahne oo taasi hadday dha waxa taasi hadday dhacdo fa yantaqimu wuu aargoynayay lilaahi alla ayuu u aarayey oo xurmadaa ilaahay ee la galay bihaa iyadii wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam abcadu nnaasi qadaban dadka ilaahay ka ugu cadho fog oon laga cadhayn karayn bade ay adag tahay inuu cadhoodo hadduu rasuulka cadhoon aada aragto maaragtay xuduuddii ilaahay baa la galay markaasuu cadhoonaya wa asracahum ridan haddana qofka ugu dhaqsaha badan inuu raalli noqdo kolkiiba ruuxii xumeeye markiiba uu raalli ka noqonaya bu taasna waxa weeyaan waa qeyb kale oo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdiisii ka mid a waa xagga dulqaadka tii horena waxayd xagga fasaaxada iyo aftahanimada ayay ahayd haddana waxaan arkaynaa xagga deeqsinimada iyo waxbixinta wa kaana waxaa ahaa min sifati wa kaana waxaa ahaa min sifati aljuudi deeqsinimada walkarami iyo deeqsinimada waa isku miduune wuxuu ahaa calaa maa shay ayuu ku sugnaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam marka laga eego xagga deeqsinimadiisa shaygaasoo laa yuqaadaru aan la xisaabi karin qadaruhu intuu leegyahay intuu leegyahay cid qiyaasi karta ama xisaabi karta ama mala awaali karta ma lahayn deeqsinimadiisa say u badnayd ama u qoto dheerayd kaana wuxuu ahaa yucti kii siiya cataa man laa yakhsha alfaqra ruux aan faqri ka cabsanaynin waxbixintiisa oo kale ayuu bixin jiray wuu iska bixin wixii oo idin qaala ibnu cabaas wuxuu yihi isagoo ka sheekeynaya rasuulka deeqsinimadiisa kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka oo dhanka ugu deeqsisan buu ah kulli ruux ilaahay abuuray oo ka deeqsanaa rasuulkeenna ma jirin ama xataa la mid maaha la mid ahaa deeqsinimada wa ajmada wa ajwada maa wuxuu ugu deeqsinimo badnaa yakuunu fii ramadaan bisha ramadaan ayuu ugu sii deeqsinimo badnaa xiina markii yalqaahu jibriilu uu malakul jibriil la kulmo wa kaana wuxuu ahaa jibriilu malakul jibriil yalqaahu kii rasuulka la kulma fii kulli leylatin habeen kasta oo min ramadaana ramadaan ka mid a fa yudaarisuhu lqur'aana markaasuu qur-aanka bari jiray cabdulaahi bni cabaas baa weli wata fala rasuulullaahi waxaan ku dhaartay ilaahay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa ajwadu ka deeqsinimo badan bilkhayri khayrka xaggiisa uga deeqsinimo badan min anriixi lmursalati dabayl aada u ordayso oo maaragtay xawli ku socota dabayl wa qaala jaabirna wuxuu yihi jaabir ibnu cabdullaahina wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya deeqsinada noyga maa su-ila lama weydiisanin rasuulka sala allahu calayhi wasalam shay-an wax qadu weligii wax lama weydiisanin oo fa qaala uu yidhi laa maya weligii ma dhicin taasina marka hadda waxaan ka soo hadalay fasaaxadiisii waxaan kaloon ka soo hadalay dulqaadkiisii waxaan ka soo hadalay deeqsinimadiisii haddana waxaan ka hadlaynaa geesinimadiisii wa kaana wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam min ashajaacati geesinimo waannajdati iyo sabir ama lihiin ama adkaysi walba'si iyo dagaalyahanimo bilmakaani meel ayuu ku sugnaa alladii meeshaasoo laa yujhalu aan jaahil laga ahayn yacni hadda cid aan ogeyn ma jirto kaana wuxuu ahaa ashjaca annaasi dadka ilaahay abuuray ruuxa ugu geesisan buu ahaa xadara wuxuu xaadiray uu goobjoog ka ahaa almawaaqifa dagaaladii assacbata ee dhibka badnaa wa fara canhu waxaa ka cararay rasuulka alkumaatu geesiyadii wal abtaalu iyo halyeeyadii ayaa ka cararay hayra maratin mar wax ka badan wa huwa isaga oo thaabitun ku sugan meeshiisii oo laa yabraxu aan meeshiisii ka dhaqaaqaynin wa muqbilun isagoo cadowga xaggiisa u jeeda laa yudbiru isaga oo aan qadaadka u duweynin cadowgiis walaa yatazaxzaxu meeshiisiina aan ka nuuxsanaynin inuu xagga cadowga sii aada maahan wamaa min shujaacin ma jiro ruux geesi ah ilaa hadduu jira waqad uxsiyat waxaa loo tiriyey lahu isaga faratun carar uu mar cararay wa xufidat canhu waxaa laga soo xifdiyey jawlatun iyaduna waa carar kale siwaahu oon rasuulka ahayn qaala caliyun wuxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya rasuulka geesinimadiisa idaa kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi idaa xamya alba'su dagaalku markuu kululaado waxmarat ilxadaqu hubkuna uu guduuto ama uu casaado ittaqaynaa waxaanu ku gaban jirnay birasuulillaahi rasuulka ilaahay baan ku gaban jirnay sala allahu calayhi wasalam oon gaashaan ka dhigan jirnay famaa yakuunu muusan ahaan jirin axadun cidina aqraba mid uga dhow ila alcaduwi xagga cadowga minhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa qaala anas anas ibnu maaligna wuxuu yihi isagoo rasuulka geesinimadiisa ka sheekaynaya fazica waxaa argagaxay ahlulmadiinati dadka madiina daata leylatin habeen habeenada ka mid ah yaa dadkiibaa argagaxay isagoo la hurdo fantalaqa naasun dad yaa waxay u ordeen qibala sawti dhawaaqii argagaxa keena ee dadku ka argagaxeen xaggiisa ayay dad u ordeen fatalaqaahum waxaa ka hor yimid rasuulullaahi rasuulka ilaahay oo raajican meeshii dhawaaqu uu ka yeelay kasoo noqday waqad sabaqahum isaga oo uga hormara dadkii oo dhan ila sawti meeshii dhawaaqii dadka argagixiyey uu ka dhacay wa huwa isaga oo rasuulku calaa farasin faras saaran faraskaasoo liabi dalxa abi dalxa uu lahaa oo curyin aan koore iyo waxba toona lahayn ee ledafuul dhaqso ayuu ku baxay rasuulku sala allah alay slm waa habeen waana keligii fii cunuqihi rasuulka qoortiisa waxaa ka laalaaday oo sudhnaa assayfu sayf wahuwa yaquulu isagoo odhanayuu naga hor yimid buu yidhi lam turaacuu lam turaacuu ha cabsanina ha cabsanina anaa idiin sogaaday wax cabsihi ma jirto khatari ma jirto taana waxay ahayd xaggii geesinimadiisa haddana waxaan u imanaynaa xaggii xishoodkiisa wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ashadda annaasi dadka ka ugu daran xayaa-an xishood iyo wa iqdaa-an iyo indhalaabid ruuxa xishooda ayaa indhaha laaba qaala abuu saciidin alkhudri wuxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya xishoodka nabiga kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ashadda mid ka daran xayaa-an xagga xishoodka min al cadaraa'i gabadh yar oo fii khidrihaa qolkeeda ku jirta oon weligeedba rag iyo waxba toona arkin si ay u xishooto indhaha ayna dadka ugu fiirinin sidaas oo kale isaga ka xishood badnaa wa idaa kariha shay-an hadduu shay karaahiyaysto u naco rasuulku sala allahu calayhi wasalam curifa waxaa laga garan jiray fii wejihi wejigiisa ayaa laga garan jiray waxa o dhan waa saxiix bukhaari wa kaana wuxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama laa yuthbitu kii aan ku sugin nadarahu araggiisa fii wajhi axadin qofna indhaha kuma fiiqi jirin ama indhaha kuma cadcadayn jirin ama indhaha kuma gubi jirin indhaha wuu ka laabi jiray khaafid adarfi kii indhaha hoos u roga ayuu ahaa nadaruhu eegmadiisa sala allahu calayhi wasalama ila al ardi dhulka uu eegayo yaa atwalu ka dheera ka dheeraan jiray min nadarihi eegmadiisa ila samaa'i cirka uu uu fiirinayo fiirada uu dhulka fiirinaya ayaa waxay ka badnaan jirtay midda uu kor fiirinayo jullu nadarihi eegmada uu dadka fiiriyo badankeedu almudaa almulaaxadatu dadka isaga oo hal mar isha inta saas loogu qabta laga soo gediyo mulaaxadada taasaa la yidhaha laa yushaafihu kulama hadlaynin axadan cidna bimaa yakrahu qofkaasi wuxuu nacayo weligii qof kulama hadlin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xayaa-an xishood daraaddeed iyo wa karami nafsin iyo naftiisa kariimnimadeeda iyo sharafteeda daraaddeed baa weligii ruuxu wuxuu karaahiyeysta kuma dhihin allahuma marka qaarkood gaalada markay ka badiyaan buu marmar maalin wuxuu ku yidhi ji'tukum bidabxi man waxaan idinla imid gowrac marka waa iyagii waan soo aragnay waxaasoo dhan ay barbaryayeen laakiin weligii qof lama aadin wuxuu wuxuu- wuxuu naco kuma dhihin wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yusamii rajulan qof magaciisa kuma sheegi jirin ninkaasoo balaqa canhu uu rasuulka ka soo gaadhay shay-un wax oo yakrahu uu naco qof waxun sameeyey hadduu rabo inuu wax u sheego war hebelow ma dhihaynin wuxuu dhihi jiray maxay dad sidaa u samaynayaan bal yaquulu wuxuu dhihi jiray maa baalu qowmin maxay rabaan qolo oo yasnacuuna kada wa kada waxa ay waxaa samaynaya hebelo maxaad u samaynaysaa ma dhihi jirin wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama axaqa annaasi dadka oo dhanka qofka ugu mudan biqowli lfarasdaq ninkii farasdaq la dhihi jiray farasdaq wuxuu ahaa nin shaacir oo gabayaa weyn ayuu ahaa wuxuu yidhi yuqdi ishuu laabaa xayaa-an xishood daraaddi iyuu dadka isha ka laabaa wa yuqdaa isagana ishaa laga laabaa min mahaabatihi haybad iyo weyneyn la weyneynaya daraaddeed ayaa isha laga laabaa isaguna xishood uu xishoonaya ayuu dadka isha ka laabaa falaa yukallimu ma hadlo ama lama hadlo cidna ma hadasho ilaa xiina yabtasimu markuu muusoonayo maahane cid hadlaysa ay ma jirto taasna waxay ahayd xaggii xishoodka marka bal hadda sifaadkii nabiga loo tilmaamay ee akhlaaqdiisa waxaa weeye aftahanimadii waan soo aragnay dulqaadkii waan soo aragnay deeqsinimadii waan soo aragnay geesinimadii waan soo aragnay xishoodkii waan soo aragnay haddana waxaan arkaynaa maaragtay cadaaladiisii suu dadka ugu cadaalo fali jiray uu ugu garsoori jiray oo haba yaraatay uusan eex uusan lahayn iyo jawr iyo midna wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam acdal annaasi dadka oo dhanka ugu cadaalad badan buu ahaa wa acafuhum ka ugu dhowrsoon buu ahaa wa asdaqahum lahjatan xagga hadalka ka ugu runsheegidda badan buu ahaa wa acdamahum amaanatan xagga ammaanadana ka ugu weynankadan badan buu ahaa ictarafa waxaa u qiray lahu rasuulka bidaalika arrintaa muxaawiruuhu nimankii la dooday oo dhan wa acdaa'uhu iyo nimankii la coloobay intuba way u qireen wa kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam yusamaa kii lagu magacaabi jiray qabla nubuwatihi intaa nabinimadiisa iyo nabinimadu aynu kusoo degin iyo waxyiga al amiin ayaa la dhihi jiray wa yutaxaakamu waxaa la dhi- waa lagu kala garbixi jiray wa yutaxaakamu ilayhi isaga ayaa lagu kala garbixi jiray fi ljaahiliyati waqtigii islaamka ka hor qabla alislaami islaamka rawa tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu wariyey can caliyin cali wuxuu ka wariyey cali bni abi aalib karama allahu wajhahu ana abaa jahlin ninkii abaa jahl ahaa lacnatullaahi calayhi qaala lahu inuu ku yidhi cali ama qaala lahu inuu rasuulka ku yidhi innaa annagu laa nukadibuka adigaa been sheegi kuma lihin saa weligaaba been maadan sheegin walaakin hase atee nukadibu waxaan beeninaynaa bimaa ji'ta bihi waxaad la timid qur-aankan iyo waxan igaad sheegaysaan beeninaynaa maahan adiga yaa beenaala ah kuma lihin maxaa maxaa jira ma tihid fa anzala allahu tacaala markaasuu alla wuxuu soo dejiyey fa innahum nimankan mushrikiinta ee gaaladii laa yukadibuunaka kuma beeninayaan oo been baad sheegi kuma leh walaakin hase atee aldaalimiina nimankaas daalimiintiihi biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ayay yajxaduuna yay dafirayaan dafiraadda waxaa la yidhaha waxaad ogtahay inaad samayso oo aad indhacdays wasa'ala wuxuu warsaday uu weydiiyey hiraqle boqorweynihii reer rooma abaa sufyaana ayaa wuxuu weydiiyey sheekadan waan soo marnay hal tattahimuunahu bilkadib wax been ah miyaad ninkan ku tuhmi jirteen qabla an yaquula intuusan dhihin maa qaala wuxuu yidhi qaala abu sufyaan wuxuu ku jawaabay laa maya taasna waxaa weeyaan waa cadaaladiisi iyo ammaanadiisi tawaaduciisii iyo isweyneyn la-aantiisiina aan aragno wa kaana wuxuu ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam ashadda annaasi dadka ka ugu daran tawaaducan iskibrin la-aan iska dheh tawaaduc wa abcadahum ka ugu fogaanshaha badan cala alkibri isweyneyn yamnacu wuxuu diidi jiray can ilqiyaami lahu in laysu taago ama loo kaco kamaa sidii in loogu kaco yaquumuuna lilmuluuki boqorada ay ugu kacaan wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacuudu kii booqda almasaakiina kuwa masaakiinta ah ee guryahoodu ay eberka yihiin ayuu geli jiruu soo booqan jiray wayujaalisu wuxuuba la fadhiisan jiray alfuqaraaa kuwa fuqarada ee caydha ayuu la fadhiisan jiray wayujiibu wuxuu yeeli jiray dacwat alcabdi addoon hatuu u yeedho wuu raaci jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam asxaabtiisa markuu la joogana wayajlisu wuxuu fadhiisan jiray fii asxaabihi asxaabtiisa ayuu dhex fadhiisan jiray ka axadihim mid iyaga oo kale ah mid uun iyaga ka mid a isagoo ah iyaga oo mid uun iyagii ka mid ah oo kale isagoo ah qaalat caaishatu waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yakhsifu kii karkarta nacalahu kabihiisa kabtiisa wa yukhiidu kii tosha thawbahu maradiisa wa yacmalu biyadihi gacantiisa ayuu ku shaqayn jiray kamaa sidii yacmalu axadikum qofkii inuu uga shaqeeyo fii beytihi gurigiisa wa kaana wuxuu ahaa basharan qof bani aadam ayuu ahaa min albashari oo basharka ka mid ahoo yafli nadiifsada thawbahu maradiisa wa yaxlibu lisashaatahu neefkiisa adhiga irmaan ridiisa ama laxdiisa wa yakhdimu nafsahu naftiisana u adeega isna waa xaggii tawaaducii ousan dhehaynin hawsha anugu qaban maayo idinku qabta dhinaca kale oofinta ballanta iyo qaraabo xidhiidhinta iyo naxariista naxariis wa kaana wuxua rasuulku sala allahu calayhi wasalam awfa annaasi dadka ka ugu oofinta badan bilcuhuudi ballamada la galo wa awsalahum ka ugu xidhiidhinta badan lilraxmi qaraabada wa acdamahum ka ugu weynaanta badan shafaqatan turidda wa ra'fatan naxariista wa raxmatan naxariista binnaasi dadka loo naxariisanayo axsanu nnaasi dadka oo dhan ka ugu fiican buu ahaa cishratan la dhaqanka wa adaban iyo la dhaqanka waa isku midiina wa absatu nnaasi dadka wuxuu ahaa midka ugu ballaadhan khuluqan xagga akhlaaqda akhlaaqdiisu ay waasic tahay oo ruux kasta uu dulqaadanayo wa abcadu nnaasi dadka ka ugu fogaanta badan min suu'il akhlaaqi akhlaaqda xun lam yakun muusan ahayn faaxishan mid wax ceebeeya muusan ahayn walaa mutafaxishan mid dadka ay isceebeeyaan oo la caytamana ma ahayn walaa lacaanan mid dadka lacnado oo nacallaa kugu yaal iyo nacallaa iyo ma ahaan jirin walaa sakhaaban min fil aswaaqi mid suuqyada ka qayliyana ma ahaan jirin walaa yujzi-u kuma gudi jirin bisayi-ati xumaan haddii lala maagana bisayi-ati xumaan kale kuma abaalmarin jirin walaakin hase atee yacfu wuu iska dhaafi jiray wa yasfaxu wuu iska dhaafi jiray ugu cafin jiray ama uu u qallayn jiray sidai hadda yidhaahdaan ciyaalku wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama laa yadacu kii aan u dhaafaynin axadan cidna cidna yamshii khalfahu inay gadaashiis socoto inay dadku un badan yihiin maahane oo dee la wada socdo maahane in la daba socdo ma jeclaan jirin maxaa jira waa nooc liidid ah ruuxa dambe garabkayga soo soco ayuu ku dhihi jiray yuu dhihi jiray wa kaana wuxuu ahaa laa yatarafacu mid aan iska saramarin calaa cabiidihi addoomihiisa ragga ah wa imaa'ihi addoomihiisa haweenka ah fii ma'kalin wax la cuno walaa malbasin dhar la xidho midna iskama sarraysiin jirin dharka iyagu xidhaan kiisuu xidho oo kale ayuu siin jiray wayakhdumu wuxuu u adeegi jiray rasuulku man khadamahu ciddii u adeegtana isna wuu adeegi jiray walam yaqul muusan dhihin weligii likhaadimihii qofuu shaqeeyey uf maxaad saa u samaysay qadu weligii walam yucaatibhu ma canaananin calaa ficli shay-in shay falitaankiisa shay uu falay kuma canaanin oo maxaad u tidhi saa maxaad u yeeshay weligii ma dhihin aw tarkihi shay uu ka tegay maxaad saa u yeeli weydayna ruux weligii ma dhihin ruuxa sidaas haddee dadkao dhan baa iska wada jeclaanayaba wa kaana wuxuu ahaa yuxibu kii jecel almasaakiina masaakiinta wayujaalisuhum wuu la fadhiisan jiray wayashhadu janaa-isahum meydkoodana uu raaci jiray walaa yaxqiru ma liidi jirin faqiiran ruux caydha lifaqrihi faqrigiisa uma liidi jirin kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii bacdi asfaarihi safradiisa qaarkood fa amara wuxuu amar ku siiyey rasuulku biislaaxi shaatin neef adhaya in la qasho fa qaala rajulun wuxuu yidhi calaya aniga waxaa korkayga ah oo dabxu ahaa inaan gowraco anigu waan gowrici buu yihi laxdan ama neefkan adhiga ah wa qaala aakharu kii kale wuxuu yidhi calaya korkayga waxaa oon aniguna qaatay salkhuhaa inaan qalo oon maqaarka iyo ka bixiyo oo anigu aan qalo qalitaankii weeyaane wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yihi calaya dabkhuhaa aniguna waan karinayaa fa qaala wuxuu yihi rasuulku marka sala allahu calayhi wasalam wa calaya jamcu lxatab aniguna xaabadii lagu karin lahaa ayaan soo gurayaa fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen naxnu annaga nakfiika kaaga filan fa qaala rasuulku wuxuu yidhi qad calimtu waan ogahay annakum idinku takfuunanii inaad igaga filan tihiin waan ogahay walaakinii hase ahaatee akrahu waxaan nacayaa an atamayaza calaykum inaan idinka soconaado amaaan idinka dunaado maxaa jira wuxuu yidhi rasuulku fa ina allaha alleh yakrahu alla wuxuu necab yahay min cabdihi addoonkiisa addoomihiisa wuxuu ilaahay necab yahay an yaraahu inuu arko mutamayizan isagoo iska soocaya beyna asxaabihi asxaabtiisii wa qaama wajamaca alxatab markaase intuu kacay yuu xaabadii soo goray yuu soo goray qisadaasna waxay ku taalaa khulaasatu siyar kitaabka la yidhaahdo safxada labayo labaatan marka in sha allah darsigana intaas ayaan ku daynaynaa w sala allah waslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem